madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya oo dhowaanahan beledweyne ka waday dadaalo lagu xalinayo beelo ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne ayaa kulan ay markaasi la qaateen horjoogayaasha dhinacyada dagaalamay waxa ay ugu dambeyn ballanqaadeen inay markaasi nabadda ka shaqayn doonaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq ayaa ugu baaqay bulshada in ay nabadda ka shaqeeyaan oo ay ka hortagaan cid kasta oo abuuraysa falal amniga liddi ku ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay deegaanada ay colaada ka dhacday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maamulkana uu ka shaqayn doono sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa cid kasta oo dagaalka sababtiisa uga qaxday beledweyne gaar ahaan xaafadda hillaac ha ku soo noqoto ayuu yidhi guryahooda alle ka sokow annaga ayaa u joogna oo u ballanqaadayna ma arkayaan wax dhibaato ah cid walbana waxaan ka rajaynayaa in ay guryaheeda iyo goobaheeda ganacsiga kusoo laaban doonto ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo warbaahinta la hadlayey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle ayaa waday dadaallo ay ku doonayaan in gebi ahaanba lagu soo afjiro colaada beelo walaala ah ku dhex martay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyada oo cid walba oo dhinacyadaasi ka mid ana nabadda ay wada qaateen waxaana hadda magaalada beledweyne deegaanada ku dhowdhow laga dareemaya saansaan nabadeed oo markaasi bulshadu ay bilaabayaan in dib deegaanadoodii ay ugu soo laabtaan